muddo ka badan afar iyo labaatan saac waxaa xirnaa wadooyinka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed kuna jirta gacanta dowladda xabashida etoobiya dadka ayaa loo diiday inay wadooyinka maraan dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka dadkana aad buu u yaraa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sababo ku aadan ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya oo socdaal ku tegay magaalada jigjiga waxaana wehelinaya xubno ka tirsan dowladdiisa dadka ku nool jigjiga iyo hareeraheeda waxaa lagu qasbay inay wadooyinka isugu soo baxaan si ay u soo dhoweeyaan abiye axmed oo aanan ahayn markii ugu horeysay ee uu jigjiga yimaado tan iyo markii loo doortay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya lama oga ujeedka socdaalkiisa uu ku qotoma balse dhulka soomaali galbeed waa halka keliya ee ciidamada xabashida etoobiya ay ku badbaadi karaan abiye axmed iyo xubnaha ugu sareeya dowladdiisana ay boqolaal kilomitir mari karaan maadaama aysan halkaa ka jirin wax kacdoon ah oo ka dhan ah dowladda etoobiya qowmiyadaha kale sida amxaarada iyo tigreega abiy axmed waa ay ku adag tahay in uu gaaro haddii uu tagana waxa uu ku tagaa diyaarad kadibna deg deg ayuu ku soo laabtaa mana jirto socdaal dhul intaa la eg uu isaga kala goosho goboladaasi maadaama dagaal adag ay kula jiraan dowladdiisa dhowr jeerna isku daya dil ka badbaaday sida weeraro kaga yimid tigreega oo kale amxaarada gobolkeeda dagaal culus ayaa ka socda meelo badan way qabsadeen waxa ay doonayaan inay afgembiyaan dowladda abiye axmed iyagoo ku sii siqaya adis ababa ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya waxa uu horey u soo maray goday halkaasi oo uu ka furay mashaariic ay dadku iyagu hergeliyeen maalkoodana ay ku bixiyeen sidoo kale jijiga muddada uu ku sugan yahay waxaa la sheegay in uu halka ka furi doono mashaariic kale oo dowladdiisa aysan wax dhaqaale ah ku bixin dhulka soomaali galbeed waa dhul hodan ah oo barwaaqo ah waayihii ugu dambeeyey bariiska iyo qamadiga ayaa aad loogu beerayay waxaana badarka halkaa laga qaada la geynaya meelo kale oo gudaha dalka etoobiya ah oo dadka xabashida ah ay ka faa'iidaysanayeen socdaalka abiy axmed waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan uu u goodiyey dadka soomaali galbeed oo uu yidhi waxa ay ku laaban doonaan wixii ay ku sugnaayeen markii t b n f ee etoobiya gacanteedii ku jirtay iyadoo xilligaasi in xasuuqyo kala duwan ay ka dhacayeen dhulka soomaali galbeed welina ay socdaan hadda in ciidamada xabashida etoobiya canshuuro aad u fara badan iyo dhaqaale baaxad leh ayay ku soo rogeen dadka soomaali galbeed waana halka keliya ee dhaqaalaha xoogga leh etoobiya uu ka soo galo ciidamadeedana lagu maareeyo gobollada kale oo ay adag tahay canshuuro lagama qaado oo dagaalo ayaaba ka soconaya oo waxaa aad u adag ciidamada dowladda etoobiya kuwooda canshuuraha qaada inay ka howlgalaan laakiin dhulka soomaali galbeed dhaqaale adag bay ka heshaa dowladda xabashida etoobiya ganacsiga kala duwan lacaga baa laga qaada oo canshuuro ah sidoo kale waxaa jira in ganacsato badan ay xirxiran yihiin xoolahoo kale etoobiyaanku waa iska qaataan oo dhowr jeer ayay dhaceen si qasab ahna ay ku kaxaysteen geel iyo ari marka dadka reer soomaali galbeed waxa ay ku jiraan gumaysi waxa ay ku kala duwanaayeenna ma jirin dowladihii etoobiya soo maray oo isku siyaasad iyo hal jiha ayay ku wajahayeen dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed maamul dabandhilif ah ayaana ka jira dhulka soomaali galbeed oo mustafa cagjar uu hogaamiyo aadna daacad ugu ah maamulka abiy axmed dad badan baa aragti ka dhiibanaya ra-iisul wasaaraha etoobiya socdaalkiisa jigjiga axmed daacad oo kale waxa uu leeyahay ilaahay intaad ka yaabtaan oo aad isku xishootaan dadka wadooyinka u fura ummaddu waa ay baaba'day cabdisalaan maxamed yuusuf oo kale waxa uu leeyahay ninkan amxaarka ah ee la soo dhoweynayo lama yaabani ee waxaan la yaabanahay kan daba socda ee aad moodo staafka muxuu ahaa oo isweydiinaya marka waana ciidamada maamulka mustaf cagjar iyo saraakiishooda dabana socda kadabana ordaya abiy axmed maxamed aadan nuur waxa uu leeyahay wax noo haray ma aqaano ninkan aan dhulkaba mari karin ayay shacabkii reer jijiga u jabeen cali warsame waxa uu leeyahay weligeed marka uu qof imaanayo si qasab ah ayay askartu guryaha nooga soo saari jirtay marka soo dhoweyn maaha waa qasab waana dhaqanka etoobiya cabdi muxamed waxa uu leeyahay waan hubaa qof jacayl u qab u soo dhoweynaya murtad abi inuu dadkaasi ku yaryahay cabdixakiin waxa uu leeyahay war waddadii mala furay aan suuqa imaanne mubaarak waxa uu leeyahay soomaali galbeed goormay xuruubaysaa oo ay xabashi iska xuraynaysaa cabdiraxmaan cabdulaahi waxa uu leeyahay doctor abiya dad buu beertay wale gumaysadiid waxa uu leeyahay iska mayra nijaastiisa nadiir cumar waxa uu leeyahay walaalayaal waddooyinka noo fura ciil waan ka aragnay ma waddada baa ruux kasta loo xirayaa yaa wax ku falaya oo laga ilaalinaya cabdiraxiin waxa uu leeyahay kan deegaanka u jooga iyo isaguba waa laba tuug galad cabdi waxa uu leeyahay war amxaarku xabadha lagu gaado kuwaas waxay aan qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee aragtida ka dhiibanayay socdaalka jigjigo uu ku yimid ra-iisul wasaaraha itoobiya sidoo kale dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ah dad badan oo ka mid ah dadka lagu deegaameeyey jigjiga ee amxaarada kuwaasi oo aad ugu badanayay waayihii uu dambeeyey magaalada jigjiga iyo magaalooyinka kale ee dhulka soomaali galbeed xitaa kiniisada ayaa kaga furan jigjiga iyo meelo kale oo ay si nabad ah baadilkooda ugu haystaan